Wacyiga nabaddu waa afgarad ka soo horjeeda dagaal iyo kharbadeed ka dhex aloosma qowmiyadaha ama dabaqadaha bulshada ama dawladaha tartamaya. Sooyaalka waxaa ka muuqanaya in badanka aadanuhu u janjeero dhinaca nabadda iyo ka talinta xasilloonida, iyagoo dejinaya booskii xasillooni darrada iyo khaladaadka dagaalka sida la wada ogyahay, nabaddu waa tan joogtada ah waqti dheerna jirta. Waxaan soo waraystay qaar ka mid ah dadka xoolo-dhaqatada ah ee ku nool tuulooyinka hoos yimaada degmada Doble ee gobolka Jubbada Hoose oo aan ka waraystay doorka ay ka qaataan horumarinta nabadda maadaama ay yihiin dad guuraa ah.
maxamed cabdulaahi annugu haddaan xoolo dhaqata nahay dhib iyo colaad iyo wareer midna horta dan nooguma jirto carradu waa barwaaqo ummaddu waxaan u sheegayaa nin walba ciiduu ka hoos marayaa dadka islaamka in nabad iyo barwaaqo lagu wada noolaado haddii alla yidhaaho wax dhib eh uusan meel walba nin walba meeshuu joogo uu isxilqaamo marka ummaddu intaasaan u sheegaya any time wax carqabada ma aragno haddii un waraabo iska ilaali iyo un dugaag un neefkaaga ka cesho mooye wax dad xaggiis ka socdo oo dhib ah nama asiibo meeshaan tagnoba waa iska nabad baadiyu waa nabad magaaladu waa nabad haddee nabad horta wax ka fiican miyaa qof kasta quraanshada ugu yar nabadu waa danbaa ugu jir baadiyo iyo magaalo wax la dhahay maaha magaaladu nabad ay rabtaa baadiyuna nabaduu rabaa waana laysku dhex nool yahay aniga faarax nuur aadan baa layidhaha nabad way macaan badan tahay alxamdulilah hadda waxba dhib ma jiraan deegaanka dadka fadhiya waa nabad laba isfiirinay male hadda nabad baa loo wuxuu alla noola korreeya ma ushii hadda nabadaan u joog xag iyo xagga markaan guurayno waxba dhib isuguma imaano waxba dhib kama jiraan marka ka walba nabad annada iyo walaal gacmahaas haystaana Dhanka kale waxaan iyana geestooda waraysi la yeelanay qaar ka mid ah waxgaradka ku nool degmada Dobley oo bulshada reer guuraaga ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasilloonida deegaanka.
magacay waxaa la dhahaa xamse cabdiraxmaan ee runtii horta reer guraaga dee maadaama maalmihii ah oo inta badan aan cilmi ka jirin aqoon in ka jirin ay joogaan ee iskeer aad adag yihiin saas darteed ee waxaa muhiim ah in wacyigelin loo sameeyo uun oo ayaka la isku xidho oo dadka miyiga iyo dadka magaalada ee culimmada iyo cuqaasha dadka waxgaradka ah inay ee, isku xidhmaan oo laga wada shaqeeyo uun nabad waa xasan daawud cabdiraxmaan arrinta hadda aad ka dhawaajisa ee xagga isdhexgalka bulshada iyo dadka reer guuraaga wax badan bay muhiim u tahay ee, dadka inay isdhexgalaan oo hadda meesha daaq uu roobka mara macnaha inay macnaha u guuraan oo si walaalnimo ay ku wada daaqaan waa wax aad u fiican